dhalinyaro iskood isku xilqaantay ayaa waxaay deeq afsaab ah gaarsiiyeen kaamamka jilyaale tabakal xarunta lagu dabiibo bukaanada ka xanuunsanaya dhimirka iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada jowhar iyaga oo bulshada kaga wacyigelinaya halista xanuunka covid nineteen iyo sida ugu habboon ee la isaga ilaalin karo xanuunkaasi fartuun aadan axmed iyo salaad cali cabdira cabdulaahi waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada wacyigelinaysay dadka ku nool kaamamka ku yaala magaalada jowhar waxayna dadka inta badan kaga wacyigelinayeen halista covid nteen horta maasha allah anaga waxaana dhalinyaro isbahaysatay oo jecel dadka bulshadooda inay caawiyaano waxyaabaha ay caawi karaan ay awoodaan inay caawiyaano ma nihni dad n g o ama hay-ada ama wax wata ma nihni waxaan nahay dad oo dhalinyaro ayaga isxilqaamay oo waxyaaba isku darsaday oo raba inay bulshadooda ku ama bixiyaan ama kusana bixiyaan waxaana dhalinyaro midoodi mideeda kaleetana waxaan leenahay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen waxaasaa leenahay sababto oo dadka meel iskugu imaadaan waa inay samaystaan dad hogaamiyaal ah maasha allah hogaamiyaal waa leenahay maasha allah gudoomiyaheena waa kanay cunugan shariifa la yihahdaa gudoomiye ku-xigeen waa leenahay waa gabadha gabadh waa iyadana gudoomiye maaliidna waa leenahay dad saas aan nahay isbuuc walbana lacaga iska qaadayni saa idinku dadka oo masaakiinta ee dadka oo wax awoodin aan u qabano marka aniga waxaan nahay bulshadiina leenahay dad adinka idinka sarreeya ama dad adinka idinka weyn manihini dad adinka leedinal mid tahay dadka dhishan marka hadda waxaa meesha umaanay inaan anaga laga hadalno waxa uu yahay cudurka iyo waxa uu yahay corona sidaa ogtihiin corona virus ayaa adduunka dhan qabsaday inaa maqasheen meediyaha laga yaabe ama idaacadaha ka maqasheen marka muxuu yahay corona virus maxaa oo loogu loogu baahan yahay in corona viruska waxyaabaha looga hortago horta maasha allah hadda face mask aan ilsiiya face mask sawa aan ilsiiya ma fahansantihiin sababtoo ah cudur ayaa ka jira wadanka cudurka markoo ka jira waxaa loo baahan yahay in face mask loo xirto face mask waxa waaye kaligeen ma ahan soddon qof aa naga dambayso oo aan kasoo qaadno nus doolar iyo hal doolar qof kasta waxay awoodo saa darteed geedkan waxaa waaye maaski oo afka lagu xiranaayo markaa suuqa aadaysiin iyo markii qof xanuunsan a areetiin oo kale in laga xirto markuu kaaga suqoy matuuraysto waa dhaqan dhar caadi waaye baata usoo waaye yaa waxaa waaye mid oo hal mar la isticmaalo looga talagal la iska tuuraayo iyo mid waxay kale yihiin markuu kaa wasaqooyo adhaqi kartid kan kii waxaa waaye oo markuu kaa wasaqooyo adhaqi kartid marka ma la tuuraayo meelha dhigto marka magaalada ayasoo kale in laga xirto marka isbitaalka qofkaa ka jiro oo soo booqanay sidoo kale isbitaalka dadaa isugu imaanayo tixsi iyo wax kasta oo nadaafad daraa ka jiro inaa ka xirirtid macnaha waa macnaha waa naga dhaafaaca dadka badanaa waa soo siinay isbitaalada laga wada haystaa qof kastoo shaqaala dowlada haysto qof kasta marka waxaa la rabaa inuu saf ahaado marka waa mahadsantihiin dadkan dad heerjoora waaye dad oo meel dheer ka yimidda ma ahan gudoomiye ku-xigeenka kaamka tabakal ayaa waxa uu mahad celin ballaaran u jeediyey dhalinyaradan iskood isku xilqaantay ee soo gaarsiiyey deeqdan afsaabka ah wuxuuna sidoo kale gudoomiyaha ka codsaday in dhalinyarada soo gaarsiiyaan waxyaabo kale ee looga hortagayo xanuunka safmarka ah ee covid nteen annagoo ah kaamka tabakal waxaa sharaf inoo ah deeqdan ayna soo gaarsiiyeen oo maaskan dhallinyar is-abaabushay oo inoo keeneen aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maadaama ay deeqdan noogu soo talagaleen waxaana ka rajaynaynaa in si ka fiican wax ka fiican haddana ay noo keenaan dhallinyartan isxilqaantay aadan ugu mahadinay tan kale waad ogtihiin cudurkan adduunyadu ku faafay waxaa looga nabadgeli karaa nadaafadda waa aragteen farxalka aan samayno arbaca arbaca waa aragteen mar kastoo aad musqusha geshid aad ka soo baxdo waa in farxalatid raashin markaad samaynaysid waa in farxalatid markaad raashinka bixinaysid waa in farxalatid aad iyo aad nadaafadda aan ugu dadaalno maanta idinkuuma aha mar kastoo idin la sheegayo wacyigelina loo timaado dhowr kalena wacyigelin aan dhignaa arbaca arbaca aan dhignaa marka aad iyo aad kan kiila gamaayo ma aha hadduu wasaq kaa noqdo waa dhaqi kartaa waa ku nuqsanaysaa aada waad u haysan kartaa dhallinyartaan aad iyo aadan uguaan sharf ugu celinaa maadaama deeqdan noogu soo talagaleen way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol ugu dambeyn guddoomiyaha ururkan shariif axmed calisow ayaa ka hadlay waxqabadkooda ku aadan bixinta afsaabka iyo in ay gaarsiiyeen dadka danta yar ee ku nool xerooyinka barakacee magaalada jowhar
tiimkan waa tiimkii la baxay magacii ahaa youth volunteering community development oo micnaheeda aheeday dhallinyarada horumarinaysa ama horumarihaysa bulshada si volunteera ugu shaqayhayso dhallinyaradan waxay yihiin dhallinyaro s b l-kii tababar ka soo qaadatay ay u suurto gashay inay ka qayb qaataan tababarkaasoo isugu jiray dhallinyaradan inay isku kalsoonaadaan waxna qabtaan hal abuurkeenan fikrada sameeyaan ee, taakuleeyaan bulshada deegaankan oo degmada jowhar iyo intii hoos timaado ee, kala shaqeeyaan xaaladaha kala duwan haddii ay aalaheeda midda caafimaad oo xaaladda maantana hayse ah haddii ay aalaheeda xaaladaha kale oo ka dhaca deegaankan aan ognahay sidii fatahaadda iyo abaaraha aan u taagannahay ee, bulshadan ee, dhallinyaradan ee, waxaa taraani soo siisay s b l soomaali beasland tubta nabadda soomaaliyeed kadib ayaga waxay sameeyeen ee, si tababarkii iyo skiiliska ay soo qaateen implementation si ay ugu sameeyaan ay u fuliyaan ay bulshada ugu adeegaan waa midooben ururay noqdeen magacaasay ku midoobeen waxay u taagan yihiin inay bulshadan kor u qaadaan xaaladaha ay la qaybsadaan murugada leh dhibaatooyinka maadaama ay yihiin dhallinyaradii deegaankan ee, u dhalatay ee deganeeday ee ka wax baratay ee, kana yimid afarta xaafadood ee degmada jowhar midoobay diyaarna u ah inay u shaqeeyaan ee, bulshada deegaankan Eh, sidoo kale ururkan ma aha urur siyaasi ama dowli ah ama mid wax dheef doon ah oo dhaqaalo doona ma aha waa urur lilahi u dhisan oo waxa ay sameeyeen iyo waxqabadkoodana ku tiirsan wax contribution ayaga jeebkooda ay ka sameeyeen ay xisaab isi saareen si ayagoo fiiryahay bulshadooda taagta daran wixii ay la gaari karaan iyo wixii ay ka qaban karaan inay u qabtaan waa markii ugu horreysay ay dhallinyaro isxilqaantay ay deeq looga hortegayo covid nneteen gaarsiiyaan shacabka danta yar ee ku nool magaalada jowhar dhalinyaradan ayaa ah kuwa ay tababar siisay hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed